بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف وكل شخصين لبا شخص أو كستا وجرى القصاص بينهما dhexdooda ay socoto qisaas fi nafsi loo kala qisaaso yejri baynahumaa waxaa dhexdooda soconaya qisaasta fi latraafi atraafta loo kala qisaasay alatraaf waa alacdaa xibnaha sheikhu wuxuu leeyahy raximah ullah laba shaksi oo kasta oo haddii midkood midka kala dilo loo kala qisaasi lahaa alqisaas fi nafs waxaa dhexdooda soconaya alqisaas fi lacdaa hadalkan macnihiisu waxaa way qisaastu sideedaba waa almumaathala yacni qofkan wuxuu geystay wax la mid aha loo geysanaya markuu qofkaani qof dilo maxaa u dhigma dilkaasi dilkaasi dil baa u dhigma isna waa in la dilo marka laba qof oo haddii midkood midka kale uu dilo loo qisaasi lahaa kadaalika haddii midkood midka kale xibin jirki jirkiisa ka mida uu gooyo waa loo goynaya hadalkaa wuxuu ku saarayaa waxaan jira dadaan wax loo kala qisaasayn alqisaas fi nafsi dadaan loo kala qisaasaynaa jira oo shuruudaha qisaaska waxaan ku soo marnay an yakuuna alqaatilu baaligan kan wax dilaya waa inuu qaangaarya haddii cunug yar uu dilo qof weyn ma loo qisaasaya sidaan loogu qisaasaynin hadduu dilo ayaan loogu qisaasaynin hadduu xibnihiisa mid ka mida gooyo alqisaas fi laraaf waxay daba joogtaa alqisaas fi nafsi kadalika almajnuun hadduu qof dilo qof waalan ma loo qisaasaya qisaas ma laha oo loo dili maayo kadaalika hadduu xibin jirkiisa ka mida uu gooyona loo gooyi maayo marka laba shaksiyoo kasta oo qisaas ay dhexdooda soconaysa buu yidhi fi nafsi alqisaas fi nafsi ay ka dhexaynayso yejri baynahumaa dhexdooda waxaa soconaaya fi latraafi ay alqisaas fi laraaf in loo kala qisaaso fi laraaf ay fi lacdaa xibnaha in loo kala qisaaso wa sharaa'iطu wujuubi اlqisaas shuruuda qisaasta waajibnimadeeda fi latraafi loo qisaasayo yacnii xibnaha qisaasta loo qisaasayo waajibnimadeeda shuruudeedu bacda sharaa'id اlmadkuura shuruudii lasoo sheegay kadib ithnataani waa laba shardi bacda sharaa'id almadkuura muxuu ka wadaa bacda sharaa'id almadkuura fii wujuubi اlqisaas shuruudihii afarta ahayn soo marnay way afartii halkan waa ku jiraa afartii un baa laba lagu sii daraya xibnaha in qisaasta lagu fulinaayo oo qofka hadduu qof xibin ka jara xibintaas mid la mida laga jarayo waa waajib fi lqisaas shuruuday leedahay shuruudaheeda waxaa ka mid a afartii aan soo marnay waxaa kaloo ka mida labo afartaas lagu daraayo markii afartaa laba lagu daro meeqay noqonayaan lix ayay noqonayaan labada waxaa waaye alishtiraaku fi lismi اlkhaas xibnaha loo kala qisaasayo waa inay wadaagaan magaca khaaska ah alyumna biاlyumna waاlyusra biاlyusra waa inay magacaas wadaagaan khaaska magaca khaaskay wadaagayaan tan waa midig tanna waa midig taa macnaheedu waxaa waaye hadduu bidix gooyo midig loo gooy maayo hadduu qofka bidix ka midig ka jaro yacni uu ka jaro la dhihi maayo gacantaada bidixaa loo goynaya midig midigaa loo jaraya bidixna bidixaa loo jaraya midigta gacanna ma ahan lugna ma aha shardigu ma aha isha midigii bidix sooma lah ya isha midigii isha bidixay leedahay faruuryaha waxay leeyihiin qayb kore iyo qayb hoose dhammaan waxaa la rabaa inay wadaagaan magaca khaaska ah inay wadaagaan maxalka iyo booska ay dhacayaan iyo inay wadaagaan xagga nafciga saddexdaba inay wadaagaan marka alاshtiraak fi اsmi اlkhaas magaca khaaska ah inay wadaagaan tusaale waaye marka alyumna biاlyumna yacni midig waxaa loo jarayaa midig wاlyusra gacanta bidixna waxaa loogu qisaasayaa biاlyusra ama lugta bidix biاlyusra wa anlaa yakuuna shardiga labaad waxaa weeye wa an laa yakuuna inuusan ahaan biaxadi طarafayni labada daraf mid ka mida waa inuusan ku sugnayn shalalun qalal waa inuusan ku sugnayn labada darafee la isku qisaasayo mid ka mida waa inaan shalal ku dhicin shalalka waa qalal macnaa gacan qallashay ama lug qallashay waa inaysan ahayn shiikha raximahullah laba shardio hadda halkaan ku sheegay magaca khaaska inay wadaagaan iyo labada xibnood oo la isku qisaasayo mid walboo ka mid ah inay caafimaad qabto ama ay wada jiran yihiin inay wada caafimaad qabaan ama ay wada jiran yihiin haddii labadaba shalal uu ku dhacay waa lasku yani waa laskaga qisaasaya maxaa yeele waa isleeyihiin laakiin midna waa saliim midna shalala ku dhacay ma la yskaga qisaasayo alaraaf markii la yskaga qisaasayo saa hadda sheegnay saddex arrimoodaa la rabaa inay wadaagaan oo isku mid ka noqdaan acdaada iyo xibnaha la isku qisaasayo inay jinsiga wadaagaan inay maxalka ay wadaagaan iyo inay manfacada wadaagaan saddexdaba waa inay wadaagaan jinsiga maxaa laga wadaa aljins bimacnaa waa gacan iyo gacan lug iyo lug waa jinsi waa isku jinsi waana inay wadaagaan almaxal maxalka waa maxay meesha ay dhacayaan midig iyo midig bidix iyo bidix waa inay isku maxal yihiin midig iyo bidix isku maxal miya isku makaan miya waa ku kala duwan yihiin meeshay ku yaallaan isku mid maa meesha midigi ku taal iyo meesha bidixi ku taallo isku mid maa waa kala duwan yihiin waa inay maxalka wadaagaan manfacana waa inay wadaagaan oo midig iyo bidix isku manaafic miya markii lagu intifaacayo isku manfaco maaha manfacadana waa inay wadaagaan saddexda markay wadaagaan ayaa la isku qisaasaya shardiga dambe sheikhu sheegay raximah ullah uu leeyahay waa inaan midkood shalal uusan ku dhicin saddex xaaladood ama saddex suuradood midkood uun ka bixi mayso labada gacmood ama labada xibnood oo la isku qisaasayo suuradda koowaad waxa waaye an yakuuna طarafu اljaani akmal midka jaaniga ah ee xadgudbay xibintiisu inay kaamilnimo badan tahay xibintiisu waa inay kaamilnimo badan tahay xaaladdan ama suuraddan waa midda hadda sheikha ugu shardinaayo suuradda waa suuradda koowaad labada qof ee laska la rabo in la yskaga qisaaso ama wax isku geystay midka xadgudbay xibintiisa ayaa waxay ka kaamilsan tahay midka lagu xadgudbay waa suuradda koowaad way ka kaamilsan tahay maxaa loola jeedaa waxaa laga wadaa midka xadgudbaaya gacan uu gooyo maalan midiguu nin ka jaray asiga midka wax jaraaya midigtiisu waa saliim way caafimaad qabtaa kan la wax laga jaraya midigtiisana saliim ma ahan oo ma caafimaad qabto yaa sarreeya labadooda xagga xibinta kan jaaniga ah ee xadgudba yaa sarreeya suuradda labaadna waa cagsi cagsiga muxuu noqonayaa an yakuuna طرف المجني عليه أكمل المجني عليه waa midka lagu xadgudbay xibintiisu inay ka kaamilsan tahay midka xadgudbay waa suurad labaad suuradda saddexaadna waxa waaye أn yakuna sawا waa inay siman yihiin almajni عalayhi iyo واljani waa inay siman yihiin xibintaas waa inay ku siman yihiin oo mid midka kale xibintiisa ay ka fadli badanta ama ay ka saraysa uusan jirin meeqa suuradood waay waa saddex hadday siman yihiin war malaana waa laisku qisaasaya ninkan midigtiisa waa saliim kanna waa saliim markuu midig ka jaro kanna maxaa laga jarayaa midigtaa laga jaraya waa isku dhigmaan marka suuradda labaad suuraddan waxay tii u dambeysay markay siman yihiin suuradda midka lagu xadgudbay xibintiisu ay kaamilnimo badan tahay kan gacanta laga jaray gacantiisu saliim ay ahayd waa tusaale midigtiisu saliim ay ahayd laakiin midka wax jaraaya midigtiisaa shalal qabta oo midigtiisu waa qallalanta markaan ma la yskaga qisaasaya fuqahadu waxay dhahan waa la yskaga qisaasaya oo midkan gacanta cillada ka qaba asaa xadgudbay gacantiisa waa la goynaya suuradda saddexaad oo ah midka xadgudbay inay gacantiisu ka kaamilnimo badan tahay ama xibintiisu ay ka kaamilnimo badan tahay midka lagu xadgudbay waxay leeyihin suuraddan layskaga qisaasi maayo cinda jumhuuri اlculamaa yacni kan wax goynaayo gacantiisu waa saliim kan laga jaraayo gacantiisuna shalal ayay qabtaa ninkani muxuu gooyey ximin saliima miyuu jaray ya ximin saliima ma goynin ximin saliima hadduusan jarin ma ahan bay leeyihin in loo jaro gacan saliima oo waxay leeyihin gacantan qallashay mid dhimato oo kale la mid tahay markaanoo kale waxay leeyihin qisaastu ma ahan mid isku dhigmaysa xaaladdan oo kale jumhuur culama waxay leeyihin la isku qisaasi maayo aldaahiriya ayagu waxay leeyihin waa qisaastu waa caam labada midkii raba shalal ha qabo ama labaduba saliim ha ahaadaan wاljuruuxu qisaas qisaasta waxay ihahdeen mar walba waa furan tahay laakiin jumhuur culamaa waxay leeyihiin maya xaaladan oo kale la iskaga qisaasi maayo lakiin wax arshi la yihahdaa la bixinaa ama diyaa laga bixinaa gacantii wa kullu cudwin ximin walba wa kullu cudwin ximin walba oo ukhida laga qabtay min mafsilin kala goys fa fiihi اlqisaasu qisaas ayaa ku sugan ximin walba oo kala goys leh oo kala goys laga jaray qisaas ayaa ku sugan waxaa la rabaa markii la qisaasaayo waa in la qiyaasi karo oo la qadari karo intii qofkaan lagu sameeyey in la mida in lagu gaabsan karo oo aan la tilaabayn sidee marka lagu xaqiiqsan karaa mumaasalo iyo iskumid inay isku mid yihiin oo waxaa la rabaa labada shay inay sinmaan qisaastu mumaasalo waayo waxaa lagu heli karaa markii qofkan meesha uu ku xadgudbay ama ximinta uu qofkan ka jaray ay tahay meel kala goysa masalan calaa casha kala goys ay leedahay soo maaha meeshaa kala goyska hadduu qofka ka gooyo waxay leeyihin kala goyskaa laga goynaya hadduu xusulka ka jaro xusulka soo kala goys ma ah waxay leeyihin xusulkaa laga jaraya waa meel kala goys ah laakiin meel isku xiran oo aan kala goys lahayn shiika wuxuu leeyahay walaa qisaasa fi ljuruux ilaa fi lmuudixa waxay yidhahdeen culammadu waa dhaawaca haragga jeexaya hilibkana jeexaya lafta soo caddaynaya yani qofka laftiisaa soo muuqanaysa taasoo kale meel lagu sima ma leedahay qisaasteeda way leedahay ilaa lafta asna la caddaynaya intuu geysta loo geysana laakiin dhaawacyada kale aan ahayn almuwadixa lama qiyaasi karo maalan qofaa ku dhaawacay haraggan kore ayaa kaa qaadmay ama dilaacay haddii la yidhahdo ku dhufo waxaa laga yaabaa ilaa lafta inuu geeyo ma la qiyaasi karaa ma la qadari karaa mar haddaan la qadari karin oo mumaasalo aan la samayn karin qisaasi ma jirto markaa qisaasi ma jirayso haddaan mumaasalo la samayn karin haddii la yidhahdo wuxuu kugu dhufto oo kale ku dhufo qofkan ma qiyaasi karo wuxuu ku dhufto oo kale maalan dhagaxa adiga kugu dhacay ama yacni birow kugu dhuftay birti haraggan kore ayay dilaacaysa adiga markaad ku dhufato waxaa laga yaabaa inay laftu jabto markaa ma dhaafta xadkaagi mase maadan dhaafin intii lagugu dhufta ka badanaa samaysa mar haddaan la qiyaasi karin oo mumaasalo aan laga samay karin laa qisaasa fiiha qisaas ma lahan walidaalika dhaawacyada dhan qisaasi ma lahan marka qowlullaahi caza wajal waljuruux qisaas juruuxdaas waxay culammadu ku nacneeyeen waa juruuxda muqadarada ahee la qadari karo sida almuwadix oo kale waa jarxi qofka uu aarsan karo xadkiisana uusan tilaabayn dhaawaca gacan la gooyoo kale asigana intii uu gooyoo kalea la goynaya laakiin xibnaha markii la qisaasaayo maxaa shardiya in meel kala goysa laga goynaayo kala goyskaasi wax ka badan ma loo goynaya maalan qofkan waxaa laga jaray ama uu ka gooyay inta udhaxaysa calaacsha iyo suxulka inta udhaxaysa xusulka iyo calaa casha inta udhexaysa uu ka jaray mumaasalo ma laga samayn karaa halkaas mumaasalo lagama samayn karo maxaa yeele mafsil ma aha mafsilkii calaa cashana waa ka tegey kii suxulkana ma gaarin meel dhexuu ka gooyey laba midaa furan marka in la yidhaahdo calaa casha laga jaraya iyo in la yidhaahdo xusulkaa laga jaraya haddii la yidhahdo asiga xusulkaa laga jaraya maxaa la socda ziyaadaa la socota oo qofkaan waxaan lagu wixii lagu sameeyey wax ka badana loo geysanaa qofkan kale saxna maaha waa xadgudub haddii la yidhaahdo calaa casha keliya laga gooynayaa meeshaasna maxaa ka imaanaya naqsi baa ka imaanaya oo qofkan intii loo geystay in ka yar ayay noqonaysaa in loogu qisaaso fuqahada waxay leeyihiin calaa cashaa laga jarayaa inta dheeraadkaana arshiyaa la bixinaya inta dheeraadka ah ee laga jaro arshiyaa la bixina laakiin qisaasi ma geli karto xibinta waa in mafsil laga jaro arshiga waxaa laga wadaa waa noo imaan doonaa xukuuma la yidhaha wax la qadaraayo oo lacaga laga bixina macnaa dhaqaalaa laga bixinaya oo la qadaray arshi bay u yaqaanaan fuqahada xukuumana waa yidhaahdaan waayahay fii hada الzamaan ama fii hada اlcasr maadaama dibiga iyo qalabyada la isticmaalay i la isticmaalo fii hada اlcasr ay yihiin kuwa mutatawiro ah oo hormarsan zamanadii hore oo kale aysan ahayn haddii qof khabiira loo geeyo ama takhtar oo kalena uu yidhaahdo qofkan dhaawiciisa intii loo geysta oo kale loo geysan karaa qofkan ayadoon lagu xadgudbin oo la tilaabin ma la qisaasayaa mase waxaan joogaynaa walaa qisaasa fi ljuruuxi ilaa fi lmuudixa hadda waxyaaba badanaa jira soomaan casrigan oon hore u jiri jirin oo ay suuragal tahay in lagu gaaro intii qofkan uu geystoo kale in loogu ekeyn karo dhaawacyo in badan oo ka mid a mar walba mumaasalo la heli karo qisaasta waa mashruuc allah subxaana wa tacala wuxuu sheegay juruuxda inay qisaas ku sugan tahay laakiin culimmada dhahaysa juruuxyadaas la qisaasi maayo maxay ka fiiriyeen waxay yidhahdeen mumaahalada adag in la isku qiyaaso oo qofkan intii loo geysto oo kale uu qofkan u geysto ayaan la qiyaasi karin haddii la qiyaasi karoo la helo alasl waa maxay alasl waa alqisaas alasl waa alqisaas marka qisaasta xibnaha layskaga qisaasayo waa in sida mualifku uu sheegay raximahullah labada daraf midkood uusan shalal qabin ama gaar ahaan darafka laga hadlaayo waa darafu aljani waa alarafu اljani darafu اljani hadduu saliim yahay darafu اlmajni uusan saliim ahayn la qisaasi maayo ma la qisaasayo marka isku isla mid ahaanshaha xibnaha waa arrin muhiima inay xibnuhu isla mid yihiin lagama wado xagga afdaliyada markii la leeyahay xibnuhu waa inaysan kala fadli badnaanin waa inay siman yihiin waa inay ku siman yihiin fil fi lmanfaca waa inay ku siman yihiin fi ljinsi waa inay ku siman yihiin fi lmaxal macnaheedu ma ahan in laga wado inay kala waaweyn yihiin xibnaha dadka waa kale xibno waaweyn yihiin soo ma weyninkaasi ictibaar ma leh qofkan xibintiisa weyn kanna waa yar tahay wax cibraa ma laha kan waa dheer tahay kanna waa gaaban yahay xibintiisa wax cibraa ma laha awood iyo dacfi kadaalika qofki inuu cayilan yahay inuu caato yahay waxaas ayadana ictibaar ma laha waxa laga fiirinaya waxa waaye salaamada iyo nabadgelyada waa yacni xibintu inay tahay mid nadiifa xibintaasna waxa loo jaraayo waa inay muqaabilkeeda tahay xibnaha in la iskaga qisaasayo maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah qowl اllahi caزa wajal wakatabna calayhim fiiha ana الnafsa bالnafsi wاlcayna bاlcayni wاluduna bاluduni wاlanfa bاlanfi wاluduna bاluduni wالsina bالsin ilig iligaa loo ridaya il ilaa loo ridaya dheg dhegaa loo jaraya oo loo goynaya waa qisaas waay laakiin dhaguhu waxay leeyihin alyumna walyusra ishu waxay leedahay alyumna walyusra gacmuhu waxay leeyihiin alyumna walyusra luguhuna waa sidaas oo kale markuu shiiku leeyahay marka alyumna bilyumna ma wuxuu ka wadaa gacmaha lugaha keliya miya maya ximin walba oo midig iyo bidix leh haddii midig qofka laga jaro kan jaray midigaa laga jaraya ximintuu ku xadgudba hadday midig tahay asigana waa midig hadday bidix tahay asigana waa bidix maxaa yeele inay sinmaana la rabaa maalan hadduu qof jaro gacan bidix qofa wuxuu ka gooyey bidixda ee asiga midigta laga jaro isku manfaco miya midig iyo bidix mase waa kala wen yihiin xagga manfacada laa shaka dadka waa u kala wen yihiin midigtaa laga jecel yahay bidixda idan qofkan intuu geystay wax ka dheeraadaha loo geysta hadduu midig gooyo ee asiga bidix laga jarana maxay noqonaysaa in laga nuqsaamiye in laga nuqsaamiye wixii uu geystay wax lamida marka mumaaala la rabaa diintu waa diin cadaalad ku dhisan waay almumaaala fi lqisaas qisaastu labada shay waa inay mumaaalo iyo isku mid ay noqdaan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin